dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka cudurka covid sagaal iyo toban wuxuu u muuqdaa inuu sii faafayo iyadoo aqoonta dad badan u leeyihiin ay weli kooban tahay dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ayaa dhankooda ku howlan baaritaanno ku saabsan sidii ay xog faahfaahsan loo heli lahaa looguna samayn lahaa cudurkan tallaal tan iyo markii kiisaskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayay su-aalaha ay dhegaystayaasha raadiyo ergo ku xidhan noogu soo duubayaan lambarka gaaban ee sida bilaashka lagu soo waco ee laba kun iyo labayo toban iyaga oo doonaya inay helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira cudurka covid sagaal iyo toban qaar ka mid a dhegaystayaashaas ayaanu su-aalahooda u gudbinay dhakhaatiir meelo kala duwan ku sugan haddaba intii noo suuro gasho ee aan su-aalahooda jawaabo u helo ayaan idinla wadaagi doonaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya barnaamijka maxamed cali xasan kolera oo ah khabiir caafimaad oo la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan ku bilowna su-aalaha maanta asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu magacaygu waa cali mirasaarax oo joogo magaalada jalaalaqsi waxaa doctoorka weydii lahaa ma jiraan cuduro nugley karo ama qofka uga sii dari karo cudurka coronavirus haduu ku dha hadduu ku dhaco cudurro yacni dhib aada usii weyn usii geysi karo ama kusii fogey karo ama halisii geli karaa ma jiraan mahadsanid cali mire faarax oo jooga jallaqsi gobolka hiiraan haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashiisa dadka qaba cudurrada howmareenka sida qaahada oofareenka iyo cudurka neefta khatar weyn ayay ugu jiraan waayo viruska covid nneteen-ka wuxuu saameeyaa hawo mareenka waxaa macquul ah qofkii cuduradaas qabay inuu khatar badan galayo sidoo kale dadka qaba cudurka sonkorta iyo dhiigkarka iyaguna khatar weyn ayay wajahi karaan haddii uu ku dhaco cudurka safmareenka ah ee covid nneteen-ka cudurado kale way jiri karaan balse intaas ayaa ugu muhiimsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaceedu waxaa waaye abukur ismaaciil cumar waxaan joogaa magaalada kalkacyo marka walaalayaal waxaan u baahnaa cudurka corona waxaa la sheegay inuu wadanka ka baxay maxaa ka leexdana walaalayaal micnaha doorka midaas ayaan u baahnay in lii su-aalo mahadsanid mahadsanid abukur ismaaciil cumar oo jooga gaalkacyo haddaan isku dayo su-aashiisa inaan ka jawaabo cudurka dilaaga ah ee covid nneteen-ka weli waddanka waa ka jiraa balse uma badna sidii hore bismillahi raxmaan raxiim magaca waa maxamed muuse maxamed noo soo alaya magaalada galkacyo gobolka mudug waxaan dhakhtarka weydiinayaa sidee lagu qaadaa cudurka corona amase sidee ayuu dadka ugu dhacaa waa mahadsan tahay waa mahadsantahay raadiyo ergo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsanid maxamed mursal oo jooga gaalkacyo haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashiisa cudurkan covid nneteen-ka qofku wuxuu ku qaadi karaa calaamadaha soo socda ama talooyinka soo socda inuu qofka aada ugu dhow yahay qof cudurkaas qabo ama lagu arkay calaamadihiisa in deegaankaas ay ka jirto nadaafad daro in aan la raacayn talooyinka caafimaadka ay bixiyaan wasaaradda caafimaadka hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo unisef sida gacmo dhaqidda waji xirhkii iyo in laga fogaado meelo dadka ay isku yimaadaan sida shaneemooyinka aroosyada suuqyada fadhigudirirka iyo wixii la halmaala in ay weli socoto salaanta iyo laabgelintii iyo booqashooyinka inta cudurkan covid nneteen-ka uu jiro qofka cudurkan qaba waxaa lagu garan karaa qofac daran qandho daran neefta qofka ku dhigta ama ku adkaata haddii aad aragto qof qofaayo ama hindhisaayo weliba si joogta uu hindhisaayo waa in lagu wargeliyaa maamulka goobtaas ka jira in qofkaas meel gaar a la geeyo si loogu daaweeyo ama si loogu tacaalo caafimaadkiisa
asalaamu calaykum magacayga cali maxamed faarax oo jooga puntland gaar ahaan boosaaso daktarka a weydiinaya xanuunka laalfariska waxaa keena gacmaha markii la dhago iyo qofka salaantiisa iyo qofka indhihiisa indhiskiyada mise waa in dadka oo guriga kula jooga iyo dadka meherada ah la- lala fariisanayo in gees laga fariista miyaa mise waa bulshadoo la isaga dhex jiri karaa adoo afku xoreeya gacmahana dhaqda intaasaan daktarka weydiinaya magaceygana waa cali waxaa faarax oo kasoo hadlaya boosaaso puntland
mahadsanid cali maxamed faarax oo jooga boosaaso haddaan isku day inaan ka jawaabo su-aashiisa cudurkan covid 19ka waxaa keena virus kaasoo inta badan waxyeelaya hawamaraynka qof kasta cudurkan wuu ku dhici karaa qof weyni qof yar intuba sidoo kale cudurkan covid 19ka waxaad isaga ilaalin kartaa kow gacmaha in la dhaqdo mar kastoo aad qufacdo ama hindhisto haddii aad xanaanaysid qof xanuunka cudurka covid 19 ka qaba ka hor iyo kadib diyaarinta cuntada ka hor cunidda cuntada kadib isticmaalka suuliga ama musqusha marka aad gacmahaaga wasaq soo gaaraan ama ay wasaqaysan yihiinba kadib markaad xoolaha xayawaanka aad taawatid tiishka ama masarka sanka ama xusulkaaga ku dabool afka iyo sanka marka aad qufacaysid ama hindhisaysid markaad isticmaasho tiish ku rid weel weelka qashinka lagu rido oo xiran nadiifi gacmahaaga kadib markaad aad qufacdo ama am- ama aad hindhisto ama aad caawinayso qofka cudurka covid 19 ka qaba aad ha ugu dhowaan qofka astaamaha cudurka hargabka qaba
intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka corona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qaybgelayey maxamed cali xasan kolleera oo ka tirsan howlwadeennada caafimaadka ee la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o dhegayste haddii ay jirto su-aalaad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka corona fadlan fariintaada noogu soo duub lambarka gaaban ee laba kun iyo labaiyo toban oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaasha kusoo wici karaan inta aan xubin kale ku kulmi doono waxaan idin leenahay ammaano alla
dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaada istaag